Usodhawow walal xarunta iisaal waan kaa caawinayaa. Uuna macaan waxaad iga caawisaa mar kale aan soo garaacay walaal baytarigaaga igu damee. Dhib male walaal macaan. Uuna macaan waxaad iga xumaayo inuu kaa dami. Haa uuna macaan waxaan kuu dhihi. Haa uuna macaan. Uuna hees baa igaga xidhan marka waxaan rabaa uuna inaan iska furee uuna macaan iga fikirtaa. Een adeega uuna horta xaruntan aan waa iisahal weeyaan iisahal. Haye iisahal weeyi. Haa iisahal weeyaan waa sida iibiirta oo kale. Haye. Marka lacagta lagala baxaa lacagahana waa lagu kala dirsadaa waa lagu shubtaa marka waa lagu soo dhaweynayaa. Haye uuna macaan. Haye walaalow. Haye walaal uuna saa weeyaan ma igama furi kartid iminka adiga lama heli karayo. Een ma telefoonkaaga? Haa een iminka lama heli karayo dee halkan lagama furi karayo tee waxaan garaacaa teleega miyaa. Ma teleega aduu maxaa kaa xumaa ma telefoonkaaga yacni yaa hees kaaga xidhan tahay? Haa uuna. Haa uuna teleega teleega qaraac uuna. Nambarka teleega qaraac laakiin halkan xarun weeyaan. Waxaad ku furan karaysaana waxaa weeyaan xidig lix toddoba lix waa sida iibiirta oo kale aan u shaqeynaa. Intaa ma ku fu een een waa sahayda aan ku furan karaa miyaa? Mayi iisahal baad ku furanaysaa iisahasha iibirta hadda ka hor ma maqashay iibir ma isticmaashaa iibir. Mayi uuna ma isticmaalo macaan. Haa sax si fiican marka uuna waa iibirta oo kale weeyaan adeegana hadda aan kaala hadlayo waa xarunta iisahal marka sida iibirta oo kale loo isticmaalaa lacagaha lagu kala shubtaa waa lagu kala adeegtaa. Haye uuna macaan. Marka walaal waa ku soo dhaweynayaa uuna macaan Allah ha kuu fudaydiyo insha Allah telefoonkana. Haye haye uuna macaan macaan waad mahadsantahay haye uuna. Haye uuna adaa mudan. Haddii aad damacdo inaad adeega furatana qaraac xidig lix toddoba lix marka af Soomaaligana waad akhrin karaysaa waan malaynayaa ama qof kale ha kuu furi insha Allah. Haye uuna haye uuna xidig maxaan qoraa marka? Xidig lix. Lix haye. Toddoba lix. Toddoba toddoba. Lix salaan baad intaadan qaraacin hadda khadka anaa ku jira ma ogtahay? Haa. Farta waad akhrin karaysaa ma af Soomaaliga? Haa uuna maasha Allah waan aqaanaa. Sax si fiican haye afar luuqadood afar luuqadood luuqada aad ku hadli karaysa ama aad akhrin karaysa wuu kuu soo dhigayaa. Waa af Amxaari, af Soomaali, af Oromo iyo af Xabashi. Haye. Afar luuqadood buu kuu soo dhigayaa markaad saasaad ku furanaysaa. Haye macaan uuna waa ii sahal samiya. Ii sahal weeyaan haa magacaagaad ku buuxinaysaa magacaaga oo saddexan een isagaa kuu sheegaya. Haye macaan uuna qaali. Haye uuna qaali waa mahadsantahay. Haye macaan. Haye.